muddada tobanka maalmood oo hogaamiyaasha dalka shirkaw kaga socday magaalada muqdisho ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay kaga doodayeen waxaa ka mid ahaa xalka gaaridda khilaafka ka taagan xubnaha laga soo dooranayo gobolada waqooyi ee dalka kuwaas oo puntland ay ku doodaysay inay muhiim tahay in xubno kasoo jeeda gobolada sool iyo sanaag ay qayb ka noqdaan sidoo kale waxyaabaha sida weyn looga doodaya waxaa ka mid ahaa in la jaangooyo xilliga ay dhacayso doorashada iyo weliba arrimo kale oo muhiima oo ay ka mid ahaayeen kuraasta muranka uu ka taagan yahay qaabka ay ku soo baxeen si kastaba ha ahaatee shirka madasha wadatashiga qaran oo muddo toban maalmooda ka socday magaalada muqdisho haatan waa la soo gabagabeeyey ugu dambeyntiina waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay shirka ayaa waxaa ka mid ah in sideed iyo toban xubnood lagu kordhiyo xubnaha aqalka sare oo markii hore ka koobnaa konton iyo afar xubnood oo keliya haatanna noqonaya laba-iyo toddobaatan xubnood maamulada galmudug hirshabeelle puntland jubbaland koonfur galbeed iyo gobolada waqooyi ayaa min saddex xubnood loogu daray xubnahan ayaa ku imaanaya qaab ka duwan qaabkii ay hore ugu soo baxeen qaabkii horey ugu soo baxeen xubnaha golaha aqalka sare dhammaan xubnaha siddeed iyo tobanka xubnooda ee lagu kordhiyey golaha aqalka sare waxaa soo magacaabaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka saddexda xubnood ee ka imaanaya gobolada waqooyi oo soo magacaabayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ugu dambeynta waxaa faafinta rasmiga ku soo saari doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxyaabaha kale ee warmurtiyeedka lagu caddeeyey waxaa sidoo kale ka mid ahaa in go-aan laga gaaray koo iyo tobankii kursi ee laysku haystay qaabka ay ku soo baxeen koo iyo tobankan kursi ayaa waxaa lagu caddeeyey warmurtiyeedka in doorashadooda dib loogu laaban doono xubnaha laga hakiyey doorashada ayaa madaxda madasha qaran waxa ay sheegeen in laga cafiyey joojintii hore sidoo kalena haatan ay doorashada ka qaybgeli doonaan xubnahaasna waxaa ka mid ah wasiirka dhallinyarada maxamed xasan nuux xilliga ay doorashadu dhacayso ayaa si weyn loo filayey in shirkan lagu caddayn doono warmurtiyeedka laga soo saarayo ha yeeshee arrintaas laguma caddaynin maalinta talaadada ah ayaa warmurtiyeedka lagu sheegay in xubnaha baarlamaanka kulankooda ugu horeeya ay yeelan doonaan sidoo kalena kulankaasi oo noqonayo midka lagu dhaarinayo warmurtiyeedka laguma caddaynin xilliga lasoo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda ha yeeshee waxaa muuqata in doorashadu xilligeedii dib kaga dhacday sidoo kale wuxuu muran ka taagan yahay iyadoo xubno cusub lagu kordhiyay aqalka sare haddana aanan waxba loogu darin gobolka banaadir arrintaasna waxaa ka qiila dhaamiyey maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in arrintaas ay kasoo horjeedaan waxa uuna yidhi oo qoraayo in siddeed iyo toban kursi lagu kordhiyo siddeed iyo tobankaa kursina shanta maamul goboleed ee hadda dhisan min saddex la siiyo saddexna loogu daro gobollada waqooyi waxaa meeshii ka baxay wixii ay banaadir sugaysa waa caasimadda soomaaliya saddex milyanoo dadaha ku nool cid kastoo soomaali ah markii dhib ku dhaco meesha ay soo yigsatay waa magaalada muqdisho culeys kastoo ka jiro gobollada ka dhacana meesha looga gurmado waa magaalada muqdisho dowladda dhexe ee federaalka ah meesha ay degantaha waa muqdisho waa gobolka banaadir ilaa iyo imankana waa lagu dhiira waayey in la xuso gobolka banaadir sidaa darteed annaga xaqa dadka ka maqan ma duudsii karno mana sacbaa ma saari karno intaa ka badan dadku waxay xaq u leeyihiin inay matalaadooda siyaasiga ay raadsadaan magacii musiiboba maalinay baxaanaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo banaadir wax ma laha ay shala ku sabartay haddii maanta waxba wax lagu kordhiyey waxaan is leeyahay banaadir kuma sabri karto sabarka waa ka dhammaadaan leeyahay sidaa darteed madasha wadatashiga qaranka waxaan u sheegaynaa in banaadir ay u fadhiyaan xuquuqda ay ku lahaayeen aqalka sare inkastoo doorashadu xilligeeday dib uga dhacday ayaa haddana sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madasha waxaanan lagu caddaynin xubnaha siddeed iyo tobanka xubnooda ee lagu kordhiyey aqalka sare xilliga lasoo dooranayo taas ayaana siyaasiyiinta qaar walaac kusii beeraysa oo ku aadan in doorashadu waqti badan ay dib usii dhacdo waa kuwaan qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo aragtiyadooda ka dhiibanaya arrintaas xubnahan lagu kordhiyey maamul goboleedyada lagu kordhiyey aad baan usoo dhaweynayaa waa arrin fiican waa arrin soo dhaweynteedu ay mudan tahay isla markaana bulshada soomaaliyeed aad bay usoo dhibeynayaan xubnahan waxayna ila tahay in waktigii loo qabtay lagu soo dhisi karo ee sababto ah madaxda maamul goboleedyada waa kuwo u heegan sidii doorashada soomaaliya ee uga dhici lahayd isla markaana waktigeedii aysan u dhaafi lahayn ee waktiyadii lagu ballamay markaani waxay ila tahay aragtideeda in ay soo dhisi karaan xubnahana sida ugu dhaqsiyaha badan oo lagu soo koriyey in lagu soo dhisi doono waa lagu soo dhisi karaa sababtoo ah madaxda maamul goboleedyada ayaa arrintaas u xil saaran iyaga ayaa soo magacaabi kara ma ahan kuwo musuq maasuq kusoo bixi kara sababtoo ah iyaga ayaa soo magacaabi kara qofkii rabaan ayay saddexdaas xubnood ay kusoo kordhin karaan maamul kasta oo dalka ka dhisan ay ugu soo kordhin karaan waxaana filayaa in waktigoodii aysan dhaafi doonin islamarkaana sida ugu raqsiyaha badan ay kusoo dhisi doonaan haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto korriska loo sameeyey aqalkaas aqalka sare oo lagu kordhiyey sideed iyo tobanka xubnood aniga waxaan aaminsanahay inaysan wax macnaha aysan faa'iidaha ku jirin waktigii loogu talagala doorashadan aysan dhici doonin maxaa yeelay waan ognahay waxaa lagu ballansanaa doorashada guddoonka baarlamaanka laba iyo labaatanka december ma dhicin sidoo kale waxaa lagu ballansanaa sideed iyo labaatanka oo hadda nagu soo foole doorashada madaxweynaha iyadana sidoo kale waxay u muuqataa sida ka muuqataba sadar muuqda su-aalka dhan ay tiraahdaa soomaalida wax doorasho aysan ka dhicin marka waxaan aaminsanahay aqalka sare hadda lagu soo kordhiyey sideed iyo tobankan qof aniga waxaan aaminsanahay ninka ugu sareeya dalka xasan sheekh inuu arrintan danihiisa uu ka fiirsanayo bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay arrintan ku baraaruga ma suuragelayso xilligii loogu talagala ee doorasho ka dhac maxaa yeelay mar dhexdaas waxaan kaga jeeday eeladda ay bulshadu ay isticmaasho aqoon-yahano badan oo ka hadlaya ayagoo dhahayo xilligii doorashada aqoon-yahanada saadaalin lahaa saadaashiyaa ka dhunta oo magaalada muqdisho iyo doorashadii soomaaliya dhan marka waxaan aaminsanahay ani marna ma dhici doonto doorashada xilligii loogu talagala ma ku dhacayso soomaalidu waxay tiraahdaa timirta horaa dib loo waayey laba iyo labaatanka aa la balansanaa guddoomiyaha baarlamaanka lama dooran sideed iyo labaatanka madaxweynaha lagu balansaya maanta waa shan iyo labaatan bisha saddex maalinaha ka harsan ma suuragelayso axsan haddii annaga bulshada soomaaliyeed annahay waxaan soo dhaweyn lahayn haddii guddoomiyaha baarlamaanka xilligaan u dhisnaan lahaa iyo guddoomiyaha ku-xigeenka waxaa macquul aaleed baan dhihi lahayn inay doorashadu si saxa u dhici doonto waxaasoo dhan waxaa ka horeya haddana waxaa kaaga daranba sideed iyo labaatanka doorasho dhece marka la leeyahay qolooyinkii lagu soo kordhiyey sideed iyo tobanka ah ayagaa hadda kadib ayagana la raadin doonaa iyagoo lagu raadinaya xusid mudanba in aan ognahay in corruption lagu soo saari doono magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa doorashada madaxda sare ee dalka waxaana sidoo kale caasimadda kusoo qulqulaya musharaxiin badan oo isku diyaarinaya ka qaybgalka doorashada beesha caalamka ayaa walaac badan ka qabta qaabkay u socoto doorashada waxaana madaxda sare ee soomaaliya ay dhowr jeer ugu baaqday in dib oo hegis lagu sameeyo qaabka ay ku soo baxeen xubnaha qaar ee ka mid ah labada gole waxaana sidoo kale ay beesha caalamka ku baaqeen in loo baahan yahay qorshaha loo marayo doorashada in si aada loo caddeeyo maxamed kaafi sheekh abukar reedi wadajir magaalada muqdisho